galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
waa maalin axada bisha oktoobar waa shan iyo toban sannadka laba kun toddoba-iyo toban waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dot com idaacadda galabtana waxaa idiin daadihinaya jacfar kuukaayi iyo anigoo ah caashe ibraahim
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid ah dadka ku dhintay qaraxii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho oo tiradoodu ay aad u korodhay doctor maxamed yuusuf wuxuu inoo sheegay in laba boqol iyo siddeed iyo toban qof oo meyda cusbitalka la keenay oo boqol iyo soddon ka mid ah la garan waayey intii kale dadkoodii ay qaateen oo ay aasteen laakiin hadda wakhtigaas aan la joognay uu inoo sheegay boqol iyo soddon gubtay oo aad iyo aad runtii u gubtay oo la garan la'yahay wejiyadooda ay meeshaas yaallaan
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan waraysiyo iyo warbixinno kale oo ku saabsan dhibaatada ka dhalatay masiibadaasi iyada oo madaxweynaha soomaaliyana uu ku baaqay saddex maalmood oo baroordiiqa
waxa uu ahaa fariintii ugu dambaysay ay noo soo direen shabaab fariintaasoo ahayd inaanay ka naxayn shacabka soomaaliyeed inaanay ka naxayn hooyo inaanay ka naxayn aabbo inaanay ka naxayn carruur inay la beegsadeen qarax meeshii ugu shacabka badneed magaalada muqdisho
kaasi waxa uu ahaa xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya oo ka hadlayay dhacdadii shalayto idaacaddeenna galabtana guud ahaan waxaannu ku soo qaadanaynaa wararka ku saabsan qaraxaasi
xildhibaano ka tirsan baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay in ugu yaraan laba boqol iyo soddon qof ay ku dhinteen weerarkii loo adeegsaday baabuurka laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho xildhibaanada ayaa sheegay in meydadka laba boqol iyo siddeed iyo toban qof la geeyey cisbitaalka kuwaas oo boqol iyo soddon ka mid a aan weli la garanin dhaawaca la geeyey cisbitaalka madiine oo ah koob iyo soddon waa koob iyo toddobaatan qof ayaa la sheegay in ay laba ka mid ahay dhinteen mas-uuliyiintu waxaay sheegeen in laba boqol iyo toddoba qof oo dhaawac ah sidoo kale la geeyey cisbitaalka erdogan halkaasoo koob iyo toban qof ay ku dhinteen dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo baroordiiq ah iyo in calanka hoos loo dhigo dowladda ayaa sheegtay in al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa ka hadlay weerarkan
waxa uu ahaa fariintii ugu dambaysay ay noo soo direen shabaab fariintaasoo ahayd inaanay ka naxayn shacabka soomaaliyeed inaanay ka naxayn hooyo inaanay ka naxayn aabbo inaanay ka naxayn carruur inay la beegsadeen qarax meeshii ugu shacabka badneed magaalada muqdisho iyagoo laayay dad shacab ah oo keliya sidaas daraaddeed dad shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan sida keliya oo looga adkaan karo inay tahay midnimo wadajiir iyo innagoo gacnaha isqabsan inaan kulligeen dhinac iska dhigno haddii uu jiro kala duwanaansho aan leenahay oo aan garanno inaan leenahay hal cadow oo keliya cadowgaasina waa shabaab
waxaa isi soo taraya cambaaraynta caalamiga ah ee ku wajahan weerarkii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho dowladda turkiga ayaa si adag u cambaaraysay weerarkaasi dadka rayidka ah lagu laayay waxaanay tacsi u dirtay dowladda shacabka ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxaasi afhayeenka madaxtooyada turkiga ah ibraahim galen ayaa sheegay in madaxweyne rajab tayib erdogan uu amar ku bixiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan soomaaliya loogu diro diyaarad milatari oo sida agab caafimaad iyo dawaba si wax loogu qabto dadka boqolaalka ah ee uu dhaawacu ka soo gaaray qaraxii ugu dhiiga badnaa ee muqdisho ka dhaca sidoo kale ururka jaamacadda carabta ayaa dhankiisa cambaareeyey weerarkaasi ay ku baxeen tobanaanka ruuxi rayidkaa xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abulkeyd ayaa tacsi u diray ehelada dadkii weerarkaasi ku nafwaayey isagoo soo cusboonaysiiyey ballanqaadkii jaamacadda carabta ee ku aadanaa ka taageeridda dowladda soomaaliya dhinaca la dagaalanka kooxaha argagixisada ah dowladda qatar oo iyaduna falkan cambaaraysay ayaa sheegtay in qaraxii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho uu dhaawac ka soo gaaray safiirka u fadhiya soomaaliya amaba sihayaha safaaradda dowladda qatar ee soomaaliya qatar waxa ay sheegtay in burbur xooggan uu soo gaaray dhismaha safaaradda ay ku leedahay magaalada muqdisho dhinaca kalena jimciyadda quruumaha ka dhexaysa ayaa si kulul u cambaaraysay isqarxintii amaba qaraxii ismidaaminta ahaa ee shalayto ka dhacay isgoyska soobe ee magaalada muqdisho war ka soo baxay xafiiska wakiilka qaramada midoobay soomaaliya u qaabilsan ayaa lagu sheegay in hay-addu ay si weyn u cambaaraynayso falkaasi oo ay mid bahalnimo ah ku sheegtay xustayna in ay kooxda al-shabaab ka dambaysay danjire michael kayton ayaa weerarka ku tilmaamay mid argagixiso oo naxdin badan kaasoo lagu xasuuqay dad rayid ahaa oo aan waxba galabsan sidoo kalena dowladda maraykanka ayaa cambaaraysay weerarkaasi ay boqolaalka ruux ku waxyeeloobeen ee shalaytoo muqdisho ka dhacay waxaanay sheegtay in tacsi xanuun badan ay u dirayso ehelada dadkii ku waxyeeloobay maraykanku waxa uu ammaanay kaalinta uu geesinimada ku sheegay ee u gurmadka dadkii ku waxyeeloobay ay ka geysteen ciidamada shacabka ciidamada iyo weliba shacabka soomaaliyeed ee u soo baxay sidii ay u caawin lahaayeen dadka ay waxyeeladu soo gaartay warkan ayaa lagu yidhi weerarada noocan ah ee fulaynimadu ay ka muuqato waxa ay firfircooni gelinayaan kaalintii uu maraykanku ku caawinayo xulafadiisa soomaaliya iyo afrikaanka kaleba ee ku aadanayd u xidida siibidda kooxda al-shabaab sidoo kale howlgalka midowda afrika ee soomaaliya ee amisom loo yaqaano ayaa lahjad kulul ku cambaareeyey weerarkaasi argagaxale waxaanuu ka tacsiyeeyey dadkii ku waxyeeloobay
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad dhegaysanaysaan waxaa si weyn u korodhay tirada dadka ku dhintay qaraxii cuslaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya ayaan weli soo saarin tirada rasmiga ah ee dadka ku dhintay qaraxaasi hase yeeshee xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo booqday cisbitaalada waxa ay sheegeen in ay dhinteen dad ka badan laba boqol iyo soddon qof boqolaal kalena ah ay ku dhaawacmeen xildhibaanada maanta soo maray cisbitaalada waxaa ka mid ah senator abshir maxamed axmed oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka sanadka iyo sidoo kale cabdixakiim maxamuud cabdixakiin maxamuud sharwac raalle ahaadah ayuu uga warramay wixii uu soo arkay
marka hore horta runtii waxaan tacsi tiraanyeela u diraya ummadda soomaaliyeed meel kastay joogaan waxaan uga tacsiyeynayaa dhacdadii xanuunka laheed ee xasuuqii ba'naa ee shalay loo geysta dadkeena caruur iyo rag iyo dumar intaba isugu jira iyo arday iyo dad ganacsigooda joogay oo nolol maalmeedkooda raadsanayay saakay ayaan ka qayb galay qeyb ka mid ah dadkii shalay ku dhintay xasuuqaas aaskoodii ayaan ka qayb galay aaskii kadib waxaan tegay cusbitaalka erdogan ex digfer markaan tegey waxaan la kulmay maamulka cusbitalka waxay ii sheegeen in dhaawaca meeshaas la keena uu yahay laba boqol iyo toddoba qof oo dhaawac ah oo mar ahaantiiba kow iyo toban ka mida ay dhinteen ilaa laba iyo toban ka midana ayaa dhaawacooda aada u daran yahay gargaar caafimaad oo wanaagsan ay siiyeen kadib dadkii qaar ka mid ah way diskoodeen oo waa la daweeyey guryahoodii ayaa dib loogu celiyey kadib waan kasoo tegey waxaan mar labaad aan soo booqday cusbitalka madiina waxaan halkaas kula kulmay agaasimaha cusbitalka doctor maxamed yuusuf doctor maxamed yuusuf wuxuu inoo sheegay in laba boqol iyo sideed iyo toban qof oo meyda cusbitalka la keenay oo boqol iyo soddon ka mid ah la garan waayey intii kale dadkoodii ay qaateen oo ay ay ay aasteen laakiin hadda waktigaas aan la joognay uu inoo sheegay in boqol iyo soddon gubtay oo aada iyo aada runtii u gubtay oo la garan la-yahay wejiyadooda ay meeshaas yaallaan wuxuu kaloo inoo sheegay toddobaatan iyo kow dhaawaca inay halkaas isbitaalka la keenay oo laba ka midana amar ahaantii iyagana ay dhinteen marka tootalka dhimashada cusbitalka madiina wuxuu gaarayay laba boqol iyo labaatan laba boqol iyo sideed iyo toban mar lawada keenay iyo laba dhaawacii ka dhimatay cusbitalka digfer ex digferna kow iyo toban ayaa dhimashadu ay gaaraysay halka ilaa laba boqol iyo toddoba uu ahaa dhaawac waayahay marka goobahan aad soo marteen gudoomiyeed dadkaad cusbitaaladan soo marteen dhaawacyadooda markaad eegto ama dhimashada tirada intan leeg maxaa kuu muuqdeed aragtay dadka kale sidee wax u gaadheen oo ama dhaawacyada ha noqoto ama dadka geeriyooday ha noqote sidee wax u gaadheen
dadka dadka si kala gedisanaya wax u gaareen dad waa sida aan kuu sheegay way gubteen oo dab ayaa qabsaday dad waxaa ku ku dumay goobihii ay joogeen ayaa ku dumay oo naqaskiia qaar ku xirmay qaarna goobihii ay joogeen xubkii ayaa ku dumay dadna qarashii firirkii iyo iyo berihii iyo qarashii waxyaalihii ka dhashay ayay u dhinteen dhaawacuna intoo kale ayuu isugu jiraa oo oo dad dadna waxay ku dhaawacmeen dhismayaashii kusoo dumay dadna qarax waxyaalihii ka dhashay marka dadka dhibaatadoodu saasay u kala gedisan tahay waxaad tilmaantay in cusbitaalka madiina oo kale laba boqol iyo sideed iyo toban qof meydadkooga oo kale goobta ay shaaciyeen dabcan cusbitaalka digfer la odhan jiray haatan erdogan la yidhaahna ilaa koob iyo toban ma la xaqiijiyey tiradani inay tiro sugan tahay oo waa dad ku dhow ilaa laba boqol iyo soddon ma la xaqiijiyey oo ma la sugay tiradaasi dhimashadu inay intaa tahay
sidaan kuu sheegay kow iyo tobanka ku dhintay cusbitaalka erdogan ex digfer waxaa inoo inoo sheegay oo inoo xaqiijiyey maamulka cusbitalka laba boqol iyo toddobada ku dhintay maydkoodaba la keenay iyo labada dhaawaca iyagoo dhaawaca meesha ku dhintay oo markii laisku daro laba boqol iyo labaatankaana waxaa inoo sheegay agaasimaha cusbitalka doctor maxamed waayahay haddaan geesta kale ku weydiiyo guddoomiye dabcan waxaa weli la tilmaamayaa in goobtii qarxu ka dhacay in weli baaritaanadii socdaan oo weli dadka qaar la laayahay oo eheladii raadinayaan ama meel ay ku sugan yihiin aanay weli haynin ma soo dhammaatay baadigoobkii weliba dadkii la raadinayay mise weli cusbitaalada aad soo martay waxaa la keenayaa dadkii wax ku waxyeeloobay qaraxaasi horta waxaan kuu sheegay waa laba cusbitaal oo keliya aniga ma tegin cusbitaalada magaalada muqdisho ku yaalla way fara badan yihiin fursad ayaan u hela labadaas keliya inaan tago kuwa kale fursad uma helin inaan tago oo laga yaabo kama warbixin karo dhaawaca iyo dhimashada cusbitaalada kale la geeyey sidoo kale ma xaqiijin karo in baadigoobkii dhammaaday inuusan dhammaanin maxaa yeelay weli meelihii waxaa ku jira husubkii iyo burburkii ayaa weli la faagaya waa laga yaabaa in dad kale kasoo baxaan maxaa yeelay dad baa weli lala-yahay sida kuwa dhintay wejiyadooda loo garan la-yahay dad aan lahaynin inay dhinteen iyo inay nool yihiin intaba waayahay ugu dambeyn haddaan ku weydiiyo guddoomiye dabcan waa dee tiro aada u badan marka laba boqol iyo toddoba dhaawaca meel yaallaan haddana laba boqol iyo dheeraad dhimasho haddana cusbitaal kale yaallaan iyo dhimashada intaa leg waa tiro aada u badan markaad eegto adeega iyo weliba la tacaalida kuwa dhaawaca ah ee la keenayo labadaa cusbitaaleed soo marto iyadoo dabcan shalayba la shaaciyey in dhiigoo kale uu yaryahay adeegii iyo weliba tamartii ma ku filan tahay mise waxaa loo baahan yahay in gurmed la sameeyo oo lagala qayb qaato sida labada cusbitaal bay xaqiijiyeen adeegu kuma filna inuu ku filan yahay iskaba dhaafe uma dhawaahtahay inuu ku filan yahay oo cisbitaalka isbitaalada labada cisbitaal waxaa laiga sheegay waxaana laiga sheegay in dadka takhaatiirtii loo baahnaa oo oo dhibaatooyinkan wax ka qaban karay heerarka kala gedisan intoodii badneedba inaysan dalka jooginba sida takhtarka qaliinka madaxa sameeya takhtarka carruurta qala takhtarka dadka gubtay jirkooda daweeya iyo wixii lamid ah marka gurmad deg dega oo aada iyo aada u ballaaran oo inta hadda la haysto aada iyo aada uga ballaaran ayaa loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa senator abshir maxamed axmed oo ah ku-xigeenka guddoomiyaha aqalka sanadka kana mid ah senataro maanta soo booqday qaar ka mida cisbitallada magaalada muqdisho oo la geeyey dhimashada iyo dadkii dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii shalay ka dhacay magaalada muqdisho waxa uu khadka teleefoonka ugu warramayey cabdixakiin maxamuud shirwac
haddaba weerarkan waxaa ku dhintay tobannaan qof oo sida haddaba aad maqlayseen ilaa iyo hadda laba boqol iyo soddon qof la xaqiijiyey dadkaasi qaar waxa ay ahaayeen shacab ku ganacsanaya waddada dhinaceeda kuwo kalena waxay ahaayeen safar arday shaqaale iyo dad kale oo u badan masaakiin aan waxba galabsan dadka dhintay waxaa ka mid ahaa doctoresa maryan cabdulaahi oo ahayd dhakhtarad dhowaan qalin jebisay sahre cabdi axmed ayaa khadka telefoonka kula xidhiidhay doctoresa hodan axmed cali oo ay isku fasal ahaayeen marxuumadda waxaanay ugu horeyn weydiisay inay faahfaahiso geerida maryan cabdulaahi
abaayo maryan cabdulaahi waxaan ahayn isku galaas muddo lix sano ah aan wax ka wada baraneynay jaamacadda banaadir qeybteeda caafimaadka guud iyo qaliinka maryan waxaa ku aqaanay gabar firfircoon karti leh waxayna ku jirtay saddexda arday oo oo ugu sarreysay sida hadda aan ku qiyaaseyna galaaskeena dhanka marketka waa gartay marka shalay geerideeda sideed ku ogaatay shalay geerideeda waxaa ku ogaaday waxaan isku diyaarinaynay xafladeena qalinjabinta waxaan suuqa u aadnay inaan soo iibsano dharkii iyo waxyaabihi aan soo design garaysano marka maryan waxay isla socdeen gabar dhaawacantay oo saadamo la dhaho oo ayadan isku galaas ahayn aniga meesha ayaga ay joogeen ma joogin xamarweynaan joogay moolka ku sugnaa waxaa isoo wacday gabadha dhaawacan oo ii sheegtay inay ayada dhaawacan tahay dhaawaceedana aysan ogeyn meesha uu ku yaalo laakiin dhiiggeeda bas ay ujeedo maryanna inay isla socdeen oo ay kasoo carartay markii waxa dhacay maryan taleefonkeedana nin baa qabanayo gabadha waa dhimatay uu leeyahay marka saas ugu oga jira ha layga warqabo aniga waa dhaawacanhay hotel gorgora ku jiraa maryanna waa meed saasaa laigu dhahay marka saasaan ku ogaaday warbixinta gabadh dhaawacan ay soo siisay waa gartay laakiin maanta waad sii xaqiijiso ehelkeeda ayaa duugta iyo ka qayb galay isla markiiba markay meesha ay ku geeriyootay waxaa agyaalo gaari gaarigi ninka lahaa gabadha qaaday wuxuu geeyey isbitaal cusmaan fiqi oo ku yaalo kaleex marka isbitaalka marka uu geeyey dhakhaatiir aan isla qalin jabinaynay a waxay taagnaayeen meesha emergencyga ayagii aqooday marka oo soo hubiyey oo dhahay gabadha aaweysid waa gabadheeni waa maryan waa gabadhi galaanahay saasaa lagu hubsaday waa garta oo xalayna waxay kumeed barin isbitaalkaas maryan maxay baranaysa si gaara ee qaybta caafimaadka maxay u barato ku takhasusay caaf waxaan baranaynay caafimaad guud iyo qaliin waa mud lix sano ah waa bajular waa gartay marka bal waxaad iiga warantaa dabeecadaheeda iyo qof ahaan shaksiyan maxaad ku tilmaami lahayd maryan wallaahi maryan gabar degan akhlaaq leh aqoon leh oo ardayda aada ay abaab uga haayaan oo wax u akrin jirta ardayda saacidi jirtay xilliga imtixaanada dadka loo orday ahayd maryan walaa abaayo anaga murugtaa dareemeyna waa lix sanaad ka sabri la-nahay maryan barashadaa baranay iyo wanaageeda waxaa ka xanuun badan waalidkii dhalay soo barbaariyey oo muddada intaas la ay kusoo dadaalayay dalka dibaddiisuu ku maqnaa wuxuu maanta u imaanayey ka qaybgalka xafladda qalinjabinta ee gabadhiisa xalay tarankuu ku ahay dubay shalay waa isla hadleen wuxuu yidhi taleefon ma haysto aabo waxaan markaan elborka aadan caddo imaado kula soo hadli doonaa nasiib darrada dhacday markuu yimid wuxuu la kulmay meesha xaflad iyo farxad uu usoo safray meedka gabadhiisa inuu wax ka aaso marka mar walba waxaa ka qaraar ama naga xanuun badan dareenka aabbahaas maanta uu dareemayo waa garta isla jaamacadda banaadir dhowr qof oo kale oo ka mid ahaa ardayda ayaa la sheegay inay dhinteen gabar iyo laba wiil oo kale wiil waa lala yahay ayaga laftirkooda ardaydaas kale maxaad ka warhaysaa ardaydaas kale wiilasha jaamacadda ka qalinjabiyey inta la waayey afaray ahaayeen hal wiil asoo nool oo caafimaad qabaa shalay la helay labana hadeertaan meedkooda naloo soo sheegay midna weli waa la la-yahay oo geeri nolol midna ma lagu haayo laakiin dadkii meesha joogay waxaa lagu qiyaasaa kulligood inaysan dad qabin sababtoo ah meedadka la arkaayo waxay yihiin meedad aada u tiro badan oon la hayb garanayn xataa dumar iyo rag waxay yihiin marka qofkii la waayo meeshaasaa lagu tirinaa macnaha waa qof gubta oon la aqoonsan karin jirkiisa waa qof gubta oon dadka waxay ogyihiin waa qoryo camal ay dadka noqdeen ma la kala garan karo waa gartay waa gartay marka farxiyo iyadana gabar la dhaho maxamed ayaa ka mid ahayd ardayda isla jaamacadda banaadir bal iyadana ma ma dadka dhintay gasha farxiyo ma la xaqiijiyey farxiin muxiidiin farxiin muxiidiin ehelkeeda waxay sheegeen laabtoob ay wadatay iyo boorso iyo baasaboor in ay laamiga geeskiisa ka heleen wiilkii darawalka ahaana uu dhintay ee isla socdeen ayadii maa la arkin laakiin farxiyo waxaa dadkala xaqiijiyeen inay iyadan geeriyootay waxay ka baxday qeybta i t-ga oo isla jaamacadda banaadir waa gartay bal adiga dareenkaaga iiga waran arday shan qof ku dhow dhow oo aad wax wada baranayseen sanado badan soo wada joogteen jaamacadda ayaa qaarkood dhinteen oo la xaqiijiyey qaarkood lala-yahay raq iyo ruux adiga bal dareenkaaga iiga waran walaahi dareenkay abayo macabiri kari shalay markay waxa dhaceen aa maqlay iyo intaas anoo caafimaad kusoo dhex jiray dhaawacyada arkayay way iiga dareen duwan tahay farxaddii aan rajeynaynay lixda sano waxaa usoo dhabar adeegnay marka maanta isdhaheen xafladii iyo wixii qabanqaabiya gabadhii in gabdhii la waayo wiilashii naga horreeyo oo wadada noo ahaa iyagana meeshii ay maraan wax aada u xanuun badan waa dareen qof dhintay waa ka sabri kartaa waa taqaan laakiin qof gubtay oodan garanayn suu yahay iyo dad ayagii dhan isbedeleen heebtooda inuu rag yahay ma garanaysid inuu dumar yahay ma garanaysid walaa wax aada looga naxa waaye waxaa kaa niyad jebinaya inaad wadanku wax kusii barato ama sii shaqeyso hankaagiiyo hoos u dhigay waxyaabahan dhacayo marka arag laakiin waa dadaaleynaa insha allah waana sabreynaa hadda waxaad joogtaa qeybta gurmadka ee isbitaalka madiino oo dhiigaga dadka loogu shubayo iiga waran sida gargaarka dhiigshubidda hadda uu u socdo walaahi dhiigshubidda urur dhalinyaro aan ka mid ahay aasaaseyna jiro oo volunteer ahaan dhiiga ku deeqayay kheyr allah siiyo ilaa xalay dhiigshubidda aaday u socotay dadku waa imaanayeen dhiigooda waa sadaqaysanayeen inkastoo weli baahida dhiiga marnabo sida loo baahan yaha loo kafargarayn karin oo dhiigyada qaar ay naga maqan yihiin haddana aaday dadka dadaal u muujiyeen wadooyinkii aa xiran meelay soo maraan male dadka way soo lugeynayaan way soo rafaadayaan intaas waxay usoo marayan inay dadkii dhiigooda ay ku sadaqaystaan dhiig shubidii way socotaa laakiin marnabo ma gaarin inta aan rabnay oo dhiigaga reerka ah baahideeda waa tabeynaa
taasi waxay ahayd dictoresa hodan axmed cali oo khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramaysay wariyahayaga zahre cabdi axmed waxa ay ka hadlaysay doctoresa maryan cabdulaahi oo iyadu ka mid ahay dadkii shalayto ku geeriyooday qaraxii ka dhacay magaalada muqdisho doctoresa maryan waxay isku diyaarinaysay xafladii qalinjabinteeda kadib markii ay soo dhammaysatay lix sano oo waxbarasho dhinaca caafimaadka ah dhinaca kalena cabdi cali ibraahim waxa uu sidoo kale ka mid yahay ehelada ay dadkoodu ku dhinteen qaraxaasi cabdi waxa uu qaraxaasi ku waayey walaalihiis jamaal axmed cismaan ayuu uga waramay dareenka qoyskooda
ha isaadu waxaa weeyaan siday wax u dhaceen dee anigu waxaa ka shaqeynaya waxaa ka mid ahay shaqaale ka shaqeeya cisbitaalka banaadir marka anoo joogo sagaal saac iyo bar galabnimo masaajid ku dhex yaala cisbitaalka dhexdiisa fadhiyo ayaa waxaa maqlay qarax weyn oo masaajidka gelgelay waa masaajidka casirkii waa dukanay gabar aniga ila dhalatay ayaa muddo badan waxay wax ku gelaysay filaal soobe sarta soobe dhinaceeda ama bisha cas albaabkeeda maaragtay ayay fadhi jirtay weligeed filaal ku geli jirtay isla markii muraayadihii cisbitaalkii baa soo daatay qaarkiis masaajidkii waa muraayad ka jabtay masaajidka casirkii baa dukaday isla markii waa dhaqaajiyey meeshii inaad tayaa damcay oo qaraxa ka dhacay waa ii suurtageli weyse istaal madiinaa tegey istaal madiina markaa tegey waxaa weeyaan meydii waxbaa ka raadinayay iyadana ma arag waa baxay cisbitaalkii digfer baa tegey oo maaragta oo turkiga hadda la wareegay cisbitaalka digfer laftigiisi waa ka waayey waxaa weeyaan wax meyd waa ka waayey dibaa ugu soo noqday bartii ee shidaalka ugeli jirtay baa dib ugu soo noqdoo imid halkii markaa imid waxaan arkay waxaan la tacajibay oo aanan weligay arag intaana xamar dhex joogay anigu aan maka marna kama bixin waxaa weeyaan dadaa ku qiyaasay oo laba boqol oo qof aad dhihi karo iyo in ka badan oo wada burburtay dad gubtay oo weligay aanan arag indhaha ka gubtayn dhagaha timaha dhar iskaba dahay jirkooda darsoomay wixii gabadhii halkii ay fadhiday markaasi qaraxa kasoo horjeedkooda laamiga dhan baa go-ay waxaa weyan xali oo dhan ilaa isaqda dhex meeshaa taagnaay kadib waa iska soo baxa hooyadii waa yeela ceelash ku nool halka ceelashaa kusoo hoyday laba iyo tobankii saakii baa meesha tegey isbitaal madiinaa tegay meedadka la iskugu geeyay isbitaalkii markaa tegey dadkii xalay aan arkaayo wada madmadoobaado digsi oo kale nin inaag aan la kala garanayn lugihii gurmeen gacmihii gurmeen aan la kala fahmayn baa meesha ugu tegey waxaa caloosha banaanka taala garabka go-an ninka qobka dhabar dhabar u jiifa nin inaag lama kala yaqaan markaa gabadhii ama meeshii haddan ka qoostay dibaa ugu noqday waxaa tiri bartii oo masalan oo qaraxa kula dhacay bisha cas gudaheeda iyo halka iyada shidaal kudali jirta meel udhexaysa waxaa ka helay gacanteeda midig oo go-an faraanti yar faraanti maahan burukaat mee dhahan oo gabdhaha gashadana ugu jiri gacmaheedii gacantii baa ka helay gacanteediba eed gabadh ana ila dhalatay iyo gabadha iyada dhasha ila socdeen waa aqoonsanay gacantaas gacantaasaa qaadanay baakad baa ku ridnay cabaaraa meesha taagneyn calaa kulli xaal waxa weeyaan waa iska tegnay ceelashaa tegnay meesha iskaga aasnay gacantii hooyadii agteeda meesha hadda joognaa laakiin meesha waxaa wax ka dhacay masiibo oo aan la tilmaami karin oo aan la maqlin oo wax kastoo dhacay tan oo kale aanan arag macnaa dad wuu ku dhammaaday walaalkii waxa weye intaasaa kuu sheegi karaa waayahay waa tahay musiibo ayaa ka dhacday meesha marka gacanta gabadha walaasha ee aada aqoonsateen ma gabadha ay dhashay baa aqoonsatay ilmaha ay dhashay baa aqoonsateen mise adinku aada aqoonsateen oo meydka inteedisi kale waad weyseen meydka intiisa kale waa weyne barta iyada ay joogtay derbi dheeraa ka dambeeyey derbigaas dhulka oo galay masaajidaa ka dambeeyey masaajidkaas dhulka oo galay geedaa ka dambeeyey geedihii baa wada macnaha dhulka galeen oo maaragtay amoodego maaragtay geed in jiridka laga bixiy dabeel maa qaado ma naqaan fartii ka dambeysay weyneyd oo bisha xasa dhan baa soo hoobatay oo iyada dhan burburtay meedadaa xitaa lagu xareeyaa nala yidhi iyada waa weyne meydkeedii waa ka raadina waa waana ilaa hadda meydkeeda sababta dadkan waxay noo sheegeen eridaas ka dhawaayey waxa weeyaan meeshaa meyd mabaan dabeel baaba qaaday dadka meelaha wixii gabar shidaal halkaa gadaayay in laba ay ka badbaaday inta kale o dhan halkaa ay ku dhinteen intaasaa noola sheegay maaragtay oo laba keliya ay ka badbaaday oo inta kale o dhan ee maaragtay halkaa ay ku shahiideen marka tirada qiyaas ahaan inta gabdhood ee shidaalka meesha ku guda jirtay imise ayaad ku qiyaasaysaa
wallahi anugu waxaa is leeyahay soddomeeye afartameeye meelahaas gabdhaha shidaalka waa weji aqaanigiigood sababtaa muddo badan labaatan sana in ka badan gabadha walaashay maaragta halkaa shidaalku gadaysay oo wax yar maahan mar kastaba cisaalka banaadir anigo ka shaqeynaya waa sii mari jiray galabtii oo kale marmar subaxdi gaari baa meesha kusoo mari jiray xaaladeeda waa la socday gabadha waa iska shaqaysanaysa iska labana ahayd waxba dhib ma jirin marka a cisbitaalka banaadir adiga dhakhtar baa tahay mise shaqaale caadi oo cisbitaal ka shaqeeya wallahi saadu anigu waxaan ahay maaragtay shaqaalihii hore oo min zamaan oo kollejka caafimaad ka baxa nersinka laakiin koorsooyin fara badan ka qaad gobolada kasoo shaqeeyey sacuudi carabiya laba sagaashan iyo labada ilaa haatan laba kun iyo kowi baa imid dadkaasa ahay maaragtay oo makaariiodeenada caafimaadka isbitaalkaad ku jirtaa waa gartay gabadh gabadh walaasha ah ilaahay u naxariistay dadka kale meesha ku dhintay magaceeda maxaa la oran jiray caashe cali ibraahim baa la yidhaha yaanna cabdi cali ibraahim baa la yidhaha suaabinka hooyana labadeen marka da ahaan ma kaa weyn mise waxay ahayd way kaa yareyd ilaa iyo saddex da baa noo dhexeeyey saddexdeeda ilaa iyo dhowr iyo afartan jir waa ayay ahayd macnaha iyadaa kaa weyneyd anaa may may iyadaa iga yareyd saddex da noo dhexeysay anaa ka weyneyd macnaha dhowr iyo afartan jir bay ahayd waa gartay marka familkeeda iyo wax caruura ama qoys ay lahayd haddaad noo sheegi karto wallahi ifka waxay ka dhashay wiilkii gabar ayay ifka ka dhashay oo xilligii dowladda siyaad bare dowladda dhexe ee burbureysay ayaa ninkeeda dhintay marka kadib maysan guursan wiilkii iyo gabadha gabar wiilkii nairobi oo dukaan ku haya halkaasoo macnaha jooga wiilkeedii gabadheedana waa qoys halkaana lagu qabaa iyadna nin baa hadda qabay oo nin baa iska qaba lakin waxba ilmo uma dhalin nin baa qabay iyadana haddeer laakiin waxaa weeyaan wiil iyo gabadhaas ayaa ifka ka dhashay
kaasi waxa uu ahaa cabdi cali ibraahim oo isagoo muqdisho jooga khadka telefoonka ugu warramayey jamaal axmed cismaan cabdi waxa uu ka warramayey walaashiis oo ku geeriyootay qaraxii shalayto
weli waxaan ku guda jirnaa wararka ku saabsan qaraxaasi shalay ka dhacay magaalada muqdisho shaqaalaha gurmadka caafimaadka ee muqdisho ayaa sheegay inay weli socoto hawsha lagu daadguraynayo dadka ku waxyeeloobay qaraxaasi welina ay dad ku hoos jiraan burburka dhismayaasha soo dumay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan waa madaxa adeega ambalaasyada amiin haaruun macruuf ayuu u waramay
amin ambulance dadkii ay tirisay ee dhaawac dhimashada ahay ee ay qaaday ama ay aragtay waa toddobaatan iyo shan qof oo yacni ayadu aamin ambulance ay la qabatay laakiin intaa way ka badan karaan oo waxaa shaqeynaya dad badan oo volunteer ah iyo ambulansooyin kaleet ayaa shaqeynaya marka intaa wuu ka badan karaa laakiin aamin ambulance waxay qabatay ee ka xagga dhimashada waa gartay dhimashada badankeeda xaggeed ka qaadeen dhimashadu waxay ka dhacday yacni meeshii qaraxu ka dhacay hoteelada dadkii ku jiray iyo dadkii banaanka joogay ee ganacsiga hayay iyo kuwii baabuurta saaraay ayuu iyo weliba yani wuxuu gaaray yani meelo ka baxsan qaraxu meeshuu ka dhaca meelo ka baxsan ka durugsan ayay gaa gaarsiiyey yani dhaawac iyo dhimasho intaba ku gaarsiiyey waa gartay dhaawacuna waa imisa dhaawaca hadda markii aynu xalay marka sagaalkii iyo barkay soo shaqaalihii soo rawxeen ee saaka aan isu ribood garaynay qof waliba intii uu qaaday soo ribood gareeyey waxay noqotay laba boqol iyo konton iyo saddex qof ay noqotay way ka badan karaan oo dadkii shaqaynayey ayaguna sidaas kale ay gurmad u sameynayeen waa gartay halkeed geyseen dhaawaca dhaawaca waxaynu geenay cisbitaallo kala duwan sida cisbitaalka ordakhan madiina hosbitaal somali sudanis hosbital cisbitaalka masaarida oo loo yaqaan samsam umma iyo daaru shifa dhammaantoodna way wada buuxsameen oo waxay dhaheen wa wa wa way qaadi kari waayeen waxaa hal waxaa laga yaabaa ambulance inay saddex isbitaal isu martay wado dhaawaca wada oo isbitaal kastaba uu leeyahay waa buuxaa meel la dhiga ma lahan dadka marka waxay kutusinaysaa yani markii yani baaxadda uu lahaa dhibaatadu intay la ekeed yani aada ay u xad weyneed waa gartay dadka aad qaadeen ee dhaawaca dhaawacyada ay qabaan waa noocee
xaqiiqatan dadku dhaawacyo kala duwan ayay qabaan dadku dhaawacyo waaweyn oo aad silaa laga soo kabsan doonin way qabaan dhaawacyo iska macquul ah oo qofku yani ti kuwaan arki jirna lamida way qabaan kuwa dhaawacyo fudud way jiraan laakiin dadka dhaawacyada waaweyn qaba ayaa aada u badnaa oo la qiyaasayo ama laga yaabo dadka qaarkood markii cisbitaalka la geeyey kadib inay u dhiman karaan dhaawacyadaas waa garta hawsha gurmadka ee badbaadinta iyo maxaan ku idhahda baadigoobka wixii nool iyo wixii dhintay see u socotaa inta adig ka warhayso
run ahaantii aniga yani khibradayda toban sano oo aan ka shaqaynayey gurmadka deg deg ah aamin ambulance aan u shaqaynayey ma arkin yani qarax noocaan u khasaaro weyn yani baadigoobku yani sidii yani xilligii ay wax dhaceen xilligii si kaleeta ayaan ku dhownahay waxaan yani dadkiina weli qaar baa la helayaa dhaawaca qaar ayaa la helayaa dhimasho oo guryuhu ku dumeen yani inta way isugu jiraan laakiin xoogaa waxaan dareemaya in khibrad la-aan ay jirto marka ay noqoto qof guri ku dumay sidee looga soo bixinaa yaa kasoo bixinaa qalab noocee la adeegsanaa yani waxaad moodaa katrabiil in lagu riixay kaasoo qofkii dili kara ama sababi kara inuu dhinto qofkii baahida ugu weyne hadda jirta ee dhinaca gurmadka maxay tahay baahida runtii way baaxad weyn tahay ka aamin ambulance ahaan markaan kasoo qaado aamin ambulance toban ambulance ay ku shaqaynaysay coordinationkoodu ma fiicneen maxaa yeelay wixii isku tiri lahay isku tirkoodu ma fiicneen telefoonadii busy waaye qof walba shirkadii busy u ka dhigaa qof walba qof ayuu wacaya qof walba khasaaro raba inuu ogaado marka busy ayay noqdeen telefoonada shirkadda waxaan isleenahay haddii aan hayso lahayn walki talk ama radio call haddaan hayso lahayn isku xirkeenu wuu ka ficnaa lahay yani shalay wixii aan qaban karin wax ka badan ayaan qaban kari lahay dhinaca kaleeto markay noqoto gaadiidkaan haysanaa waa yaryahay runtii oo hadda yani kuma fillo shaqada socota iyo baahida caafimaad gurma deg dega loo baahan yahay kuma fillo dhinaca kaleeto markay ma ka fiirino economically annaga hadda ma bixin karno oo shalay yani waxaa laga yaaba ambulance kasta markay toban mar ama labaatan mar ay tagtay goobtii inuu shidaal ka dhamaado kaasoon annaga ayna awood u lahayn ka baxsan wixii aan ku xisaabtamayno dhinaca guryaha markii dad ku dumo riskii tiimki loo baahnaa ma jiro waddankeena kama jiro qalabkii u baahnayna ma jiro haddii la waayo qalab iyo man power haddii laisla waayo waxba ma soconayaan marka haddii qalabna ma jiro man powerna ma jiro kaas in la helaa muhiim waayo oo dad markuu guri ku dimo sidii looga bixin lahaa garan kara oo garan kara qofka intoo u jira meeqa mitir u jiraa sidee looga soo bixin karaa taasna muhiim waaye dhinaca cisbitaalada cisbitaalada laftikooda capacity ay ku xisaabtamayeen wax ka badan ayaa yimid waxaan isleeyahay lafskeeda riski meeshaas in emergency loogu talagalo ka badan wixii shala dhacay wax ka badan ay dhici karaan in xisaabta lagu darsado
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa adeega ambalaasyada magaalada muqdisho ee aamin waxauu qadka telefoonka ugu warrameeyey haaruun macruuf haddaba qaraxan waxaa ku dhaawacmay boqolaal qof oo rayida dadka dhaawacmay waxaa ka mida weriyaha idaacadda v o e da ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle cabdiqaadir isaga oo muqdisho ku sugan ayuu waxaa khadka telefoonka uu kula hadlay zahra cabdi axmed oo washington joogta
waa sahra waa mahadsan tahay dhaawacaygu waxau iga yaalaa dhinacan sare madaxa gaar ahaan xakan qoorta hoosteeda ah meesha la yidhaahdo tarakeeyaha oo dhuuntan hoosoodan bay maaragtay qaraygu sameeyey inkastoo tarakeeyo hadda fiican yahay oo aan neefsan karo oo wax hadda beer dara aysan jirin dhaawac labaadna wuxuu iga yaalaa gacanta midigta ah oo hadda qoada faajadu ay weli riboorkeeda hayaan laakiin inay jabantaa loo badinayo meelaha qaar way kala baxday ay yidhaahdeen dhaawac si saxada igu daran waxa waaye gubasho jirkeyga ah oo maaragtay dibba garaneeda ay qabsaday oo dharkii gubashaa jirtay inkastoo dadkii aawey daba dharkayga siibeen oo hoogaan laga gaara laakiin haddana gubashaa jirtay jirka jirka ah gaar ahaan qaybta sare u badanaa jirto gubasho ah iyo maaragtay jugta waxa dhacayo aan ogeyn qaabka u dhacda laakiin jirka meel kastoo kamida ay dhaawac ku yaallaan wejigoo kale ilaa iyo maaragtay afar qodob meel ilaa saddex qodob meelaa laga tolay dhaawacyadaas kala duwan oo jirkao dhan saameeyaan waa lagu dhacay ilaahay ha kuu boogadhayo waan filayaa hadda miirkaaga haddaad qabto inaad reysataan kuu rajeynayaa bal waxaad marka iga warantaa cabdiqaadirow ee dhinaca kale gudaha wadanka ama isbitaalka hadda aad taalo wax ma looga qaban karaa dhaawacaaga mase waxaa la qorsheynayaa in banaanka laguu qaado xaalkaaga siduu yahay sahray marka loo eego boqol qof oo dhimatay iyo dad xubnahooda waayey iyo dad jirtooda waayey waxa waaye waxaa lay qaban karaa ka dhiganta waa fiicanahay ilaa ilaa u mahad celinayo laakiin haddana dhaawacan igaga yaala dhinaca dhuunta oo halkan xubnaha neefta qaybiy ama hunguriga meeshan ayaa xoogaa dhakhaatiirtu ay ay khalala kulley yaro ka jaabsadeen welila u baahan maarta in aada loo hubiyo waxay waxayna waxayna u badan tahay in dibadda laga qaado oo hadda gurba afmadan heli doono si dhaqso ah dhamaan hay-adaha maaragtay hawshan ku shaqada lafiyooda dagaaleysa ho dagaal badan wada iyo dawac dhinaca dawladda marka dibaddaa lee qaadi doon hadduu la yidhaahdo caafimaadkaygana marka loo eego dadkii arkay iyo boqolaal qof oo dhimatay oo maanta magaaladu say ii sheegayaan meydadkii meel loo kala bara laayahay waxay soo gaara waxa maahan waxaa dhintay tooba qof oo saaxiibada ee meelna fadhiyay ayaa hal mar wada dhinteen oo hadda markaa soo miirsa laleeyahay heblo kula fadhiyay mataqaana wuu dhintay heblo way dhimatay qofka ugu dambeeya siduu lagu hagan ku yahay hadda lay keeno marka waa dareemi karaysaa xukunkaas dambishaha la abayo tooba qof aqaano ayaa dhamaantood hadda dhimashada lashakaa soo miirsada marka waxay gaara waxa waaye waxa ilaahay yasiray oo ilaahay iga yasira waayo alxamdulilah waayahay cabdiqaadirow bal waxaad iiga warantaa haddii aad badahadli kartood kusii dari karta intaasi jawiga markii aad fadhideen meesha iyo see wax ku bilowdeen waxyar bal iiga bidhaami insha allah haddaad awoodid waxyar iiga faahfaahi wallaahi waxa dhacay waxay ahaayeen wax maaragtay qof de qof hadduu ka sheekeyn kara jiro waa qof kale laakiin aniga cabdiqaadi ahaan waxaan xasuustay inaan dhismo ku yaala isgoyska soobe oo hotelka safari ka eg dhow inaan ka soo baxayay gaarigeyga inaan wataan rabo kasoo dha markii aan san usoo dhaqaaqay oo inaan dhaqaaqa rabana waxbaa dhacay dhicitaankaas maqalkeeda unaana igu dambeysay waxay igu soo horbaxagan waxay ahaaday saakay afartii saa anigoo maaragtay toban oo maaragtay isbitaal aal oo dul dhawayhela igu soo hagta marka waxaan ka sheegi kara ma laha haba yaraatee laakiin waxaan xasuustayna uu rabay inuu hotel safari galo hotel safarina wuu qarka saarnaa aan dhinac kalean ka joogay intaasaan xasuustaa keliya laakiin waxa kaloo hagay ma sheegi karo
kaasi waxa uu ahaa cabdulqaadir maxamed cabdulle oo ah weriyaha v o eda muqdisho uga soo warama oo ka mid ahaa dadkii ku dhaawacmay qaraxii shalayto ka dhacay magaalada muqdisho cabdulqaadir iyo dhammaan intii ku dhaawacantayba waxaan u rajeynaynaa caafimaad deg dega aamiin dhinaca kalena midad kale oo hor leh ayaa maanta laga soo saaray goobta uu qaraxu ka dhacay warbixintan waxaa goor dhoweyd muqdisho ka soo diray wariyaheenna axmed xasan colaad waxaa weli socda gurmadka loo fidinayo dadkii ku waxyeeloobay qaraxii weynaa ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska soobe iyadoo weli dhismayaasha burburay laga baadigoobayo dad ku hoos jira meydadka ilaa maantay laga soo hoos qoday ayaa gaaraya shan ruux dhismayaasha burburay waxaana qaarkood la sheegay in la gara waayey gawaarida cagaf-cagafyada ayaa sidoo kale qodaya guryaha ku burburay qaraxii shalay waxaana aad u yar rajada laga qabo in dad nool laga soo saaro dhismayaasha burburay shacab aad u fara badan ayaa buuxdhaafiya isgoyska soobe iyo isbitaalada waaweyn waxaana dadku ay raadinayaan dadkooda ay nolol iyo geeri intaba ay ku la'yihiin agaasimaha cisbitalka madiina doctor maxamed yuusuf ayaa ka warbixiyey cisbitaalka madiina dhaawacyadii la soo gaarsiiyey iyo dhimasho xad aan lahayn oo uu sheegay inaysan hore aysan u arkin dhimasho badan oo aan la garan karin nuuca ay yihiin oo weli hore aan loo aragnaa isbitaalka waa la keenay dhibkii shala dhacay ilaa xad dhibka u geystay ukaamadii iyo meydadkii iyo wixii la keenay isbitaalka gudihiisa isbitaalka shalay waxaana loo keenay annagoo isla shaqadii waa noo dhammaatay markaan nasashada aadi lahayn ayaa qarax weyn dhacay qaraxii waxuu sababay shan daqiiqa gudaheeda marka annagoo dhan argagaxna galay shan daqiiqa gudaheeda waxaa noo bilaabatay ambulanska inay keenaan dhaawacyadii toddobaatan iyo koowaana loo keenay toddobaatan iyo kowgii shan iyo labaatan dhaawacooda waa qafiifsanaayay yacni dhaawac fudud oo ahaay waa daaweynay afartan iyo lixna waa jiifinay afartan iyo lixaa noo jifta hadda stable waaye qaarkood xaalalkooda waa xun yahay dadaalaan haynaa aan ku magaciiseynayno sidoo kale madaxweynaha soomaaliya ayaa booqday cisbitaalada waaweyn ee la geeyey dadka dhaawacyada qabay ee qaraxii shalay ku waxyeeloobay iyo goobta qaraxu ka dhacay laf ahaanteeda waxaana madaxweynuhu ugu horreyn uu sheegay inuu tacsi u dirayo shacabka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan intii dhibad sabar allah naga siiyo kulligeen waxaan halkan aan ku soo booqannay dadkii dhaawaca ahaa shalay la keenay oo dee qaraxa ahaa dadkii qaraxa ku soo qabsaday maxaan ku raahdaa shalay wixii dhacay ad ogtihiin oo ahayd musiibo qaran waxaan soo booqnay isbitaalka erdogan hosbital oo naloo sheegay in la keenay laba boqol iyo shan maxaan ku raha dad dhaawac ah lixdan xalay ka baxeen koo iyo tobanna ay yihiin xaalad adag ku jiraan waxaan ilaahay uga baryaynaa dadkaas inuu si deg deg uga kiciyo dadkii dhintana waxaan ilaahay uga baryaynaa inuu naxariisii jannadiisii siiyo runtii waa xaalad aad iyo aad u adag waxaan ugu yeeri karnaa musiibo qaran madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo wuxuu qaraxii shalay oo ku tilmaamay inuu ahaa mid masiibo qaran wuxuuna uu sheegay in dadkii geystay aysan u naxayn shacab iyo dowlad intaba qaraxii shalay foosha xumaa oo ka dhacay halkan ay dadka badan ay ku la'deen taas waxay caddaynaysaa qolooyinka horarka ah oo nabaddiidka ah oo al-shabaab inaysan u naxayn cidna inaysan taargetkooda ahayn ama aysan diiradda saarayn dowladda iyo xarumaha dowladda laakiin ay cadow ku yihiin shacabka soomaaliyeed oo loo baahan yahay inaan iska qabanno oo loo baahan yahay inaan u istaagno oo loo baahan yahay inaan si rasmi ah ula dagaalno maxaa yeelay waxa ay la dagaalsan yihiin ma aha dowlad soomaaliyeed waxay la dagaalsan yihiin shacabka soomaaliyeed wixii shalay dhintay iyo dadkii dhaawaca ahaa waxay ahaayeen dad maxaan idin raahdaa maxaan ku raahdaa hooyooyinah aabbooyinah walaalaah iyo ahaayeen oo soomaaliyeed oon waxba galabsan xasuuqii dhacay shalay insha allah ummadda soomaaliya waxay ka baranaysaa ma ah inay baqdin geliso waxaan ka qaadaynaa geesinimo waxaan ka qaadaynaa inaan la dagaalno oo aan u istaagno oo si dhaqsi ah aan iskaga qabanno aan u cirib tarno hadduu ilaahay yidhaahdo ugu dambayntii madaxweynaha soomaaliya ayaa shacabka soomaaliyeed ugu baaqay inay u istaagaan sidii ay uga hortegi lahaayeen xarakada al-shabaab
shacabka soomaaliyed waxaan leeyahay ha loo wada istaago dagaalkan waa dagaalna wada haysta mid istaagaya ma aha ilaa qof walba oo soomaaliyeed uu u istaago dagaalkan dagaal istaagaya ma aha dhallinyarada waxaan leeyahay dalkan idinkaa iska leh waxa maalin walba weerarka lagu yahay oo lalaynaayo waa hooyooyinkiin waa aabbayaashiin waa idinka waxa horumarka loo diidaayo waa dowladdiina wey waxa horumarka loo diidaayo waa mustaqbalkiinna marka waxaan leeyahay dhallinyarada ha u istaagaan aan u wada istaagno dagaalkaani waa dagaal ku wajahan shacabka soomaaliyed ummadda soomaaliyeed ma aha dagaal ku wajahan dadka dowlad u shaqeeya ma aha dagaalkan wuxuu ku wajahan yahay annagoo idil waxaan iskaga qaban karnaa annagoo mid ah annagoo u midoowna oo u istaagna iskaga qaban karnaa insha allahna waa ku guulaysana hadduu ilaa yidhahdo waa ku guulaysana si deg dega waa mahadsantihiin qaraxani ayaa lagu tilmaamay in uu yahay kii ugu cuslaa ee ka dhaca magaalada muqdisho intii la og yahay axmed xasan colaad v o a muqdisho
weli wararka qaraxii shalaytoo ka dhacay magaalada muqdisho ayaynu ku jirnaaye dowladda soomaaliya ayaa ku dhawaaqday saddex maalmood oo barardiiq ah oo hoos loo dhigayo calanka madaxda dowladda soomaaliyana waxa ay cambaareeyeen weerarkan iyagoo ku baaqay in la gargaaro dadka ay waxyeeladu soo gaartay haaruun macruuf ayaa khadka telefoonka ee muqdisho kula xidhiidhay wasiirka warfaafinta injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxaanu ugu horreyn weydiiyey faahfaahinta ay ka hayaan ilaa iyo hadda khasaaraha weerarkan
bismillahi raxmaan raxiim shalay wixii ka dhacay magaalada muqdisho runtii waa musiibo kooxaha argixisadana ay si ku talagal ah oo cad shacabkii iyagoo og meesha inay tahay meel shacabka ku badan yahay oo zaxmad ah inay dhibaato noocaas jeestaan runtii waa mid aada iyo aada waa musiibo madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhuna muxuu ahaa aada bay uga tacsiyeeyeen oo weliba madaxweynuhu saddex maalmood ayuu calankana hoos in loo dhigo oo muxuu ahaa ay ayuu dalbay waxaa kale ila madaxweynuhu inta tegay goobtii dhaawacyadiina soo booqday ayuu dhiiggiisiina bixiyey marka waa musiibo qaran oo runtii dhammaanteen nooga baahan inaan u wada gurmano midda khasaaraha weli waxaa jira khasaaruhu aad bay u xooganaa guryo badanoo soo burburay dadkii baa weli tirokoobkii iyo socdo laakiin tirada tiro aada u badan bay tahay tiro cadoo intaas hadda kuma oran karno laakiin dhaawaca iyo dhimashaduba muxuu ahaa weli waxaad socdaa tirikoobkoodii waa gartay laakiin ilaa hadda imise qofaa idinka idin soo gaadho ood haysaan dhimasho iyo dhaawac
runtii anaga number waxaa nooga muhiimsan un bulshadaas hadda dhaawaca sidii loo gargaari lahaa madaxweynaha ra-isul wasaarahuna waxay ka shaqeynayeen sidii beesha caalamkana ay la hadleen dalal badanna naga aqbalay oo turkiga oo kale ka mid yahay in ay soo diraan diyaarada dadka dhaawaca lagu qaado wuxuu ra-isul wasaaruhu ku dhawaaqay guddi heer wasiiro iyo bulshada rayidka culimada isugu jira oo tan iyo saaka ilaa hadda shaqeynaya oon kala kicin oo dhinacna ka shaqeynaya sidii dadkii muxuu ahaa aas qaran loogu sameyn lahaa inta oo ku dhimatay aan weli lahayninna lasoo tirkoobkooda la keeni lahaa inta dhaawaca si daawo deg deg ah loogu heli lahaa iyo in bulshada iyo muxuu ahaa oo runtii dadkii waxaa jiro badan oo familkooda weli ka warhaynin oo in iyagana laisu raadiyo marka howlo badan oo baaxad leh ayay dawladdu ku howlan tahay ra-iisul wasaaruhu safar booqasho rasmi turkiga uu ku tegi lahaa oo madaxweyne erdogan iyo ra-isulwasaaraha turkiga kua kulmi lahaana waa uu baajiyey marka xaaladaas masiibada ayaan ku jirnaa oo aan maaragtay la murugeysannahay shacabka dhibaatadii soo gaartay waa gartay n maxaa ilaa haatan faahfaahina oo dowladdu ay ka heshay baabuurka qarax xageystay iyo qofka waday iyo magaalada xaggu ka soo galay maxaad ka hesheen runtii baabuurka baabuur aada weyn buu ahaa markii la ogaaday baabuurkana muxuaha goyskii banaadir iyo ciidankii saajiyeenna waa uu soo dardaray ilaa iyo inta halka uu ka yimaado goobta isku qarxiyeyna intaas un bajaaj iyo baabuuro yaryar ayuu hadba maaragtay kusii dhufanayay marka waa un dad ugu talagalay inay soo gaaraan meesha dadka ugu badan ay joogaan si ay u gaarsiiyaan dhaawaca kan ugu badan iyo dhimashada marka intaas baa la ogyahay laakiin waxaa socota baaris dhab ah oo maaragtay madaxda qarankana uxil saareen in guddi xaqiiqa raadino oo ka daba taga siduu falkaas u dhacay iyo sababta keenay gaarigaas bacdama afartii bilood ugu dambeysay lagu guulaysan xasilinta magaalada muqdisho muxuu ahaa aada looga shaqeeyey amnigiina waddana soo roonaatay marka taasna waa lagu daba joogaa laakiin hadda waxaan ku jirnaa wakti tacsi iyo diiraanyo iyo murugo okay waay qaraxan intaan la-eg oo kale markuu dhaco laamaha amnigu maxay ku sifeeyeen ma dayacnaanba maxaanku idhahda halkay wax ka qaldameen maxaa cudurdaaray bixiyeen runtii qaraxa dhacay sida loo sameeyey kooxaha argixisada waxa ay maleedayeen iyo xitaa meesha meel dowladii ka dhowdahay ma ahayn meel ciidamo joogaan ma ahayn si loo qiyaaso ilaa hadda waa la garan laayahay dee qof raba inuu isdilo shacabkiina laayo waad garan kartaa in muxaadaro kastoo la sameeyo ay si un laakiin waxaa muuqataa dadkan oo cadowga ummadda soomaaliyeed ah nabaddiidka ah in markii ummaddu nabad gaarsaba rabaan nabadda inay dib u dhigaan markaana waa tallaabo ka mid ah tallaabooyinkaas iyaga ah waxaana socda baarinta sida gaarigaas uu meesha kusoo gaaray laakiin wax sabab oo lagu sacneyn karo ama loo aaneyn karo adoor iyo mxuaha ama dayac habeeraata ma jirto waa dad argagixisa raba inay dhintaan shacabkana laayaan waayo su-aashay ugu dambeysa al-shabaab ilaa haatan kama aysan hadlin maxay kula tahay idinka markaad xaaladda daristeen qarxan inay al-shabaab ka dambeeyeen iyo in kale ma shaki baa idinka jira shaki uga jira maaha iyada buu shaki hadda uu ka galay baan filayaa sidaad sheegayso laakiin waa dadku kala galay in shacabkii baabi'iyaan waana muuqataa calaamadihii kooxaha hargeysadoo dhan ayuu leeyahay haba yaraatee muxuu ahaa si kastoy isu qarqariyaan falkan waa fal ay niyaddana muxuu ahaa uga faraxsan yihiin cidaan ayaga ahaynoo wax noocan oo kalea ku dhiiran karta ama xitaa isku dayi karta ma jirto
kaasi waxa uu ahaa wasiirka warfaafinta dowladda federaalk soomaaliya injineer cabdiraxmaan cumar cismaan yariisow waxa uu khadka telefoonka magaalada muqdisho ugu waramayey haaruun macruuf oo jooga washington welina dhegeystayaal waxaan ku guda jirnaa qaraxii cuslaa ee khasaaraha badan geystay ee shalay ka dhacay magaalada muqdisho dowladda soomaaliya waxay sheegtay in ururka al-shabaab ay ka dambeeyeen weerarkaasi al-shabaab ayaa sheegatay weerarada ka dhaca magaalada muqdisho qaraxana ayaa noqday kii ugu khasaaraha badnaa ee abid ka dhaca soomaaliya haddaba khadka taleefonka ee magaalada muqdisho ayaan kula xiriiray cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore ee sirdoonka puntland oo aqoon durugsan u leh ururka al-shabaab waxaan ugu horreyntii weydiiyey bal waxa uu ku sifeyn karo qaraxaasi shalay ka dhacay muqdisho
caasha waa mahadsantahay walaal waa dhowahay marka koowaad waxaan rabaa inaan ummadda soomaaliyeed uga tacsiyeeyo iyo inta nabadda jecel gaar ahaan eheradii iyo qoraaladii iyo qaysadkii ay ku harsatay musiibadii shalay ka dhacday magaalada muqdisho inta dhimatay waxaan leenahay samari imaan allaha ina ka siiyo iyagana allaha unaxariisto inta dhaawacana waxaan leenahay ilaahay ha bogsiiyo oo maaragtay caafimaad sare oo degdega ha siiyo inta haddaan ka gudbo cashay kolley hadde qaraxu wuxuu kamid ahaa musiibooyinka maaragtay kooxaha nabadiidkahay in dhaweyda ummadda soomaaliyeed ku gumaadayeen buu kamid ahaa oo maaragtay buu qeyb ka ahaa runtiina wuxuu ahaa arrin maaragtay musiibo ah oo dhacday waxaan ku sifayn karaa anigu inuu ahaa qaraxaani kulley intaan xasuusto kii ugu khasaaraha badnaa uguna saameyn badnaa ee ka dhaca magaalada muqdisho ama guud ahaan soomaaliya waa tahay waxaad markaa ka warantaa ilaa iyo hadda si rasmi ah al-shabaab qaraxan uma sheegan inay iyadu geysatay marka maxaa loo qaadan karaa in al-shabaabna aanay sheegan qarax intaan la eg oo khasaaraha baaxadda la egna geystay uu ka dhaco magaalada muqdisho gaar ahaan goob ay dad rayida iska joogeen
walaalo inaysan sheegan iyo inay sheegtaan wax macno ah oo ay kala duwan yihiin ma jirto haddiisan sheegan falkaa la yaqaanaa iyo cidda maaragtay falalkan geysata ama maaragtay u bareerta gumaad gumaadka ummadda soomaaliyeed iyo khayl khayeeleyntooda ururka al-shabaab weeye iyo wax la halmaala marka sheegashadu macno samayn mayso inay sheegtaan horey u sheegteen inuu maaragtay ay ummadda gangumaadayaan horey u sheegteen kuwaa mid lamida inay horey u dhaceen kuwii inbuu raacaya uu qeyb ka yahay tan labaad runtii khasaaruhu sida la sheegaya ama qoobkama joogo aada buu itira badan yahay waxaan sheegayaa ilaa hadda maaragtay in khasaaraha antirakoobkii saxda ahaa weli la helin sababta ay keenaysana ay tahay goobta uu ka dhacayo kilometer five oo la sheegayo inay tahay goob aada u mashquul badan oo dad badani maaragtay xamad badan ay tahay marka sidaa darteed baan ilaa hadda waxaan filayaa hayadaha dowladda iyo waxyadaha ku shaqaaleya inaysan soo gudbin tirakoobka saxda ah ee khasaarahaasi u geystay fuliyey laakiin anigu waxaan ku kalsoonahay ilaa hadda xogagta aan helayno iyo warbixinada soo baxay inaysan ururka al-shabaab ka fogeen oo iyagu ay yihiin cidda geysatay arrintii shalay ka dhacday magaalada muqdisho anuka shaksi ahaan kaan aaminsanahay sidaa weye waxaana ku leeyahay casharadoodii iyo maaragtay tilmaamahoodii iyo waxyaalahoodii badan baa xataa ka jira inay maaragtay arrintaan iyagu ay geyseen cid kast cid kastoo geysatay shabaab baad aada carabka ugu celcelisay maadaama qaraxyada noocaana iyaga lagu yaqaano marka mar haddiiba qaraxan uu ahaa mid abaabulan oo lasoo abaabulay oo khasaaraha intaa la eg inuu geystana kolley qolyihii soo sameeyey ay filayeen maxaa keeni kara baad is leedaha marka in laga gaabsado sheegashadiisa waxaa keeni karaa caasho waa su-aal mudan weeye anigu waxaan aaminsanahay qaraxan bartilmaameed buu lahaa bartilmaameedku ku socdayna waxaa laga yaabaa meesha uu ku qaxay inaysan bartilmaameed ku ahayn kolley meel walba uu ku socdayba ajenduhu wuxuu ahaa inuu saameyn iyo iyo layn iyo baaba uu geysto
kaasi waxa uu ahaa cabdi xasan xuseen cabdiyare madaxii hore ee sirdoonka puntland oo aqoon durugsan u leh ururka al-shabaab waxaa goor dhoweyd khadka taleefonka uu igu warramayay isagoo jooga magaalada muqdisho halka aad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a haatan jacfar waxaa istuudiyaha nagu wehelisa sahre cabdi axmed oo la socotay qaraxan shalay ka dhacay magaalada muqdisho oo banaanbax dadku ay isugu soo baxeen oo arrintani kaga caraysan yihiin amaba ku diidan yihiin uu ka socdo magaalada muqdisho sahre maxaad soo ogaatay caashay sida muuqato boqolaal dad u badan dhalinyaro iyo haween ayagu kasoo kala baxay degmooyinka shibis cabdicasiis iyo yaakshiid ayaa socod dheer waxa ay kusoo marayaan inta laga soo bilaabo isbartiibadii ilaa iyo daljirka dahsoon waxa ayna kusoo socdaan dhinacaas iyo goobtii qaraxa uu ka dhacay ee isgoyskii nasoobe soonkiisa dadkan waa dad ka muuqato dabcan sida ay uga xun yihiin qaraxii xoogganaa ee waxyeelada shalay geysta ee ka dhacay magaalada muqdisho oo dad fara badan ee waxyeelo kasoo gaartay oo dad rayid ah ha ugu badnaadaane waxay u badan yihiin dad madaxa kusoo wada xirtay tabeebayaal ama weerar cadcad oo ay ku muujinayaan sida maaragtay dareenkooda ay uga qaraacsansan yihiin dhibaatada xooggan ee soo wajahday dadkii shalay waxyeeladu ay kasoo gaartay qaraxaasi marka dadka waxa ay kusii socdaan ma istaagayaan laakiin waxay u qulqulayaan sidii daadka waxay kusii socdaana dabcan meeshii mashaqada ee ka dhacday marka waxay muujinayaan sida uga xun yihiin waxa dhacay xaggee markaa socodkooda kasoo bilaabeen dabcan sida muuqato degmooyinkaana isaga soo baxeen dadka saddexdan degma ugu badan degmada cabdicasiis shibis iyo yaakshiid soonkeeda ayay isaga soo baxeen marka waxay u badan yihiin dhalinyaro dhalinyaro aada u fara badan ilaa aagaas ilaa iyo waxay soconayaan ilaa agagaarkii zoobe ilaaiyosoobe aad iyo aad waxaa saakayta muuqanaysa xataa oo xusid mudan isbitaalaadka madiina oo kaleeto xataa haddaa fiirisid boqolaal dhalinyara isugu soo baxda dabcan dhalinyaradas xataa inay qayb ka yihin waa laga yaabaa ayaga laftirkooda oo dhiiga shubaya ha marka dhalinyaradaas maadaama maalin murugo dhibaato xoogan ay soo wajahda dad soomaaliyeed lagu jiro dabcan waxaa laga yaabaa dabcan inay qeyb ka yihiin marka waxaa magaalada inteeda badan maanta dhaqdhaqaaqi kale ayaa aada u yar waxaa muuqda dareen murugo iyo naxdin badan leh aad iyo aad aad iyo aad marka waxaan rabaa dadkan socda ma hadlayaan mise waa dad aamusan oo dhaqaaqaya mise kelmadaa jira ay leeyihiin dadka ujeedadooda waxay tahay inay gaaraan goobtii shalay uu ka dhacay qaraxo oo dadka badan ay ku dhammaadeen marka guryaha qaarkood dadka meedadka ilaa maanta laga soo aruurinayo qaarkood xataa ay jirgodoomeen oo la kala garan karin marka way socdaan uun sida daadka dadka marka ayagoo dibadbaxayo banaanka ma la ogyahay cid soo qaban qaabisay mise waa dad iskood isku soo abaabulay ilaa iyo hadda lama sheegin waayo ma istaagayaan mana hadlayaan laakiin way socdaan banaanbax la isugu soo baxo dadka qeybba mar ayaa kusii biirayso marka wadada kusii marba xaafaday sii marama looga sii darsamayo ha waa sidaas aad baad umahadsan tahay sahre cabdi axmed ayay ahayd oo istuudiyaha goor dhoweyd nagu soo wehelisay welina waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga ee v o a gebagabada ayaan kusii siqaynaa bal jacfar kukaay hana xusuusiyo warkii ugu weynaa caashahay qaraxii shalaytoo ka dhacay magaalada muqdisho ayaa tirada dadkii ku dhintay si aad ah ay usii kordhaysaa xildhibaano labada aqal ka tirsan oo booqday isbitaallada magaalada muqdisho ayaa sheegay in ay soo ogaadeen in inta ilaa iyo hadda dhimatay ee la xaqiijiyey ay tiradoodu gaarayso laba boqol iyo soddon ruux waxaa suurtagal ah in tiradu ay intaasi kasii korodho beesha caalamka oo isku duuban iyo weliba iyagoo daldalah ayaa waxa ay cambaareeyeen weerarkaasi shalayto ka dhacay muqdisho dowladda turkiga si adag ayay u cambaaraysay weerarkaasi dadka rayidka ah lagu laayay waxaanay tacsi u dirtay dowladda shacabka ehelada iyo qaraabada dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay afhayeenka madaxtooyada turkiga ibraahim gaalen ayaa sheegay in madaxweyne rajab tayib erdogan uu amar ku bixiyey in sida ugu dhaqsiyaha badan soomaaliya loogu diro diyaarad militari oo sida agab caafimaad iyo dawaba si wax loogu qabto dadka boqolaalka ah ee uu dhaawacu ka soo gaaray qaraxii ugu dhiiga badnaa ee muqdisho ka dhaca sidoo kale ururka jaamacadda carabta ayaa cambaareeyey waxaa kaloo weerarkaasi cambaareeyey jimciyadda qurumaha ka dhexaysa maraykanka iyo weliba ururka midowda afrika
aad baad mahadsantahay jacfar guud ahaan idaacaddii intaasay ku dhan tahay wixii warar ee kasoo kordha qaraxaasi shalay ka dhacay muqdishona idaacadaha iyaga soo socday aad ku maqli doontaan intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
This program has come to you from the Voice of America, Washington.